Nuux Aadan Axmed waa mid ka mid a beeralayda ku dhaqan tuulada Bayaxaaw ee duleedka degmada Jowhar waxa uu ka mid ahaa beeralaydii afar xilli beereed ay fatahaadda saameysay beertiisa oo ah saddex hektar oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan aysan wax dalaga u soo go'in sannado badan hadda oo ay ka curteen roobabkii xilliga guga ayuu quudaraynayaa lacagihii makiinka uu ku fali lahaa iyadoo lagu leeyahay qaar ka mid a falalkii kala duwanaa uu soo maray oo afarta fasal oo biyaha ay saameynaayeen aan makiinaynaayay qarashkeedana ilaa ay haddana ma arkaysaay oo deen aan ku falay waxaa ugu beernayay galleey iyo digir iyo sisin iyo yaanyo khasaarada waxay iisoo kala gaartay anigoo beerihii falay oo makiineeyey ay biyaha saameeyeen oo deenta hore leegu falay oo haddar ay makiintii mar labaad haddar biyi ay kusoo noqdeen haddar la falay mar saddexaad ilaa mar afaraad biyaha waa i saameeyeen labaatan iyo lix milyan laba boqol iyo lixdan kun aniga makiin ma laheen dad caadi makiinooyin iska lahaay oo kaliyentiyaal ah jiray ayaa makiintaas noola keenay qofkii walaalka ahay haddii beertii saddex jeer laba jeer afar jeer ay beertiina dalagii kala dugna ay sii kala go-een ka bacdi waxaa nala dhahay makiintii waa loo baahan yahay qarashkiina oo lagu leeyahay marka alxamdulilah haddana ilaahay mahad iskale meel kastoo walaal oo joogo haddana aan ku cawaaday sidii ninkii walaalka ah shidaal anaga makiinkii biyi isticmaale shidaal ay cunaysahay kadib haddana walaalihiiyaa meel kasta uga cawaadan haddana qarashkii sidii walaalka ahay oo makiinta beerta loogu falay sidii haddana oo wixiisa isku sii lahayn hadda waxaa leegu leeyahay toban iyo afar milyan iyo laba boqol iyo lixdan kunaa leegu leeyahay nuux oo qoyskiisa uu ka kooban yahay dhowr iyo toban ayaa gacanta ku haya labadiisa waalid oo waayeelo ah dadka tuulada ma hayaan wax shaqo ah maadaama ay ku tiirsanaayeen dalagyada beeraha ka soo baxa ragga ayaa ku tiirsanaa xilligii fatahaadaha ay yimaadeen kalluunka meelaha biyaha ay fadhiyaan lagala soo baxa balse hadda aysa taasi jirin maadaama ay beerihii biyaha ka baxeen oo qaar ka mida la abuuray qaarna ay hadda u diyaargaroobayaan balse taa beddelkeeda waxaa nolol maalmeedka reerka ay ku tiirsan yihiin haweenka oo gacanta ku haya waxay ku tiirsan habeenka ayaa coos qaato ay noloshooda ilmaha ay ku nooleystaan raggane alxamdulilah markii joornaadta uu soo baxo shaqa oo loosoo sheego oo joornaadta soo aada laakiin inta oo ragga shaqada intuu wahaynin habeenka ayaa shaqeeyo ka ordaayo aa nolosha guriga hayo hadda webiga eber waaye malaaygii waa ka haada laakiin marka webiga buuxo markaas kadibood malaayiga u imaanaa as ragga ama dhalinyara markaas goosaarkii iyo wixii kasii bata haddana meel banaan la geynaa oo dukaamanka xagtooda la suraa sidaasaa lagu beaasana lagu gadaa ay isna ragga intiisas qabanaa shaqadiisa inkastoo uu ka mid ahaa beeralayda ay abuurka ka taakulaysay hay-adda samsam haddana waxa uu ka codsaday hay-adaha kale ee dhanka waxsoo saarka shaqada ku leh in laga caawiyo falka makiinooyinka iyo matooro lagu waraabiyo beeraha xilliga uu webiga biyo yareeyo si ay beerahooda uga faa'iidaystaan waa jecelnahay in arkaysa matoor nala siiya xilligii oraxeedko kale marka la googo oo webigaas eber yahay in matoorna laga caabiyo aad i aadaan uga baahannahay haddana ma arkaysa haddii makiinooyin lala heli karo aadaan uga baahannaha iyagana hay-adaha kalean u sheegaynaa intaas